asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubintayna murtada maanta xubintayna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii taaganaha ahayd ama taxanaha ahayd waa xubinteennii tumaatida lahayd toogta lahayd tuuryada lahayd turanturada lahayd ama tuqantukhiska lahayd ama tircinta lahayd ama tukubinta lahayd intaasoo noocba waa laga dhexelaa xubinteennan murtida maanta waana xubinteenna haddii eebba idmahayo tanaagada leh ama tunka leh ama mar tuur yeelan karta ama tuur yeelan karta dadka tuur iyo tuur labadaas ayaa isaga qasma tuurku dee waa shay aad garanayso oo hebel gabadh tima tuura leh wiil tima tuura leh oday tima tuura leh waa tuur weliya kuwaas waa timo oo waa tuur midna waa tuuro waa midii la yidhi nin tuurle tabuu u seexdo isagaa yaqaana farqigaas ayaa u dhexeeya xubinteennan iyadaa maanta waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi nin reer tuulood ah oo ka mid a soomaalidii haddii eebba idmahayo mid ka mid a soomaalidii qaboobeyd oo ka mid a reer tuuloodkii soomaalida ahaa ayaa waxa uu arkay rag meel isugu tegay oo intooda badan uu yaqaano ama badidoodaba uu garanhayo raggaa iyagiihi waa rag tuulada kula nool oo intooda badan meel korinto isugu baxay shir qarsoodi oo shir rageed ah ayay galeen shirkaa iyagaa raggii oo ku jira ayaa ninkanoo iska socda oo laga yaabo inuu xayntiisa qadow u doontay ama xoogaa cawsa uu meelaha uga soo gurahayey ayaa ku soo baxay mudh ayuu ku soo yidhi marka uu ku soo baxayna mise raggii waaba raggii tuulada deganaa oo dhowr nin oo kale ay ka dhex muuqdaan markaasuu ku soo leexday nin qalbi xaruuri ah ayuu ahaa sida sheekada ka muuqata markaasuu wuxuu yidhi war maxaa dhacay oo meeshan isugu kiin keenay bal ii warrama ma dhib baa jira ma shar baa dhacay maxaa seey wax u jiraan bal ii warrama maxaa dhacay markaasaa la yidhi niyahow haddii eebba idmahayo dhib baa jiro oo dhibka jiraa waxaa weeye dowladda iyo maamulka ayaan ku kacsannahay waxaan rabnaa inaan jabhad la dagaalanta maamulka iyo dowladda inaan samayno oo maaragtay digada ka dhigta oo dowladdaas waxoo dhanba kala caydhisa oo dowladda inaga erida oo maamulka beddesha oo jamhad noocaasa ayaan samayn rabnaa sidaa darteed ayaan meeshan isugu imaanay baa lagu yidhi oo shirkannagu sidaasuu ku saabsan yahy adigana ilaahay baa ku keenay waan ku weynee nagu soo biir oo hawsha nagala qayb qaado intaas ayaa loo soo jeediyey markaasuu xoogaa dhegaystay warkii uu iska fadhiistay isagoo cawskiisi iyo qadowgiisii wata ismaba lurin eh sheekadii markuu cabbaar dhegaystay ee sida wax u dhacayaan iyo raggu say isugu deensadeen oo aad iyo aad u maqlay ayaa hadalku markiisii soo gaadhay markaasaa leeyay haye hebelow bal haye bal adna ku darso markaasuu yidhi dhiman yaho aan idiin warrame anigu horta fikirkiina ka duwan ayaan qabaa saa leey haye muxuu yahay fikirka kanaa ka duwana aad qabto markaasuu yidhi waxaan idiin sheegahayaa haye oo aan idin leeyahay hee ama aan idin dhahaya hee dowlad xuni hee dowlad la'aan bay dhaantaa dowlad xuni haye dowlad la'aan bay dhaantaa ayaan idin leeyahaye dowladdeennan xunta ah ee aan hadda haysanno haynaga duminina ayuu ku yidhi haynaga duminina yaaba u fadhiyeyba sheekadu tii loo dhigtayba ma aha maxay noqotay markaa raggii jamhadda ahaa ee meesha isugu yimid ee wax aduudahayee danaha badan lahaa inay dhowr nooc u kala jabaan qaar xanaaqa oo dhaa maxaad ninka nagu fariisiisan ilaa waa rag ushu meel uga go'an tahay iyo qaar qosla oo arrintii wax ka fahma iyo qaar kale oo dhaa wallaahi bilaahi hadalkaa u sheegay ninku run weeyaane rabshahayna gelinaya dowladdeenna xunta aan iska jafjafanna inoo daayo raggii saddexdaasu u qaybsamay ninkiina meeshii dadkii isugu yimid wuxuuba geliyeyba khilaaf ayna kusii xisaabtamin taasoo iyaga laftoodii dhanqaryo ku noqotay mahmaada maanta ayaan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi af cay tamay ninkiisuu ku yaallaa af cay tamay ninkiisuu ku yaallaa